dowladdeegaanka soomaalida ee dalka etoobiya iyo jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madax bannaanida ee somalilan ayaa ku heshiiyey in la fududeeyo isu socodka shacabka ganacsiga iyo horumarinta deegaanada ku yaala xuduudaha heshiiskan ayaa yimid kadib markii shalay magaalada tagwajaale ay ku kulmeen madaxweyne mustafe cumar iyo madaxweyne muuse biixi isu socodka labada dhinac ayaa aad u adkaatan iyo markii isbeddelka uu ka dhacay dowladdeegaanka soomaalida ee dalka etoobiya arrimihii labada dhinac ay ku heshiiyeen ayaannu ka waraysanay wasiirka warfaafinta dowladdeegaanka soomaalida guleed ow cali kaahin waxa uuna u warramay wariyaha b b c da ee jigjiga cabdinaasir sheekh maxamed xikam
waxaa ugu muhiimsanaanta ka wada hadalka in lasii xoojiyo xidhiirkii labada ka dhexeeyey deegaan ama dalba in la xoojiyo wada shaqaynta xagga ganacsiga maalgelinta isku socodka labada bulshood in la sahlo ay si fiican isku socodku noqdo sidoo kale in laga wada shaqeeyo nabadgelyada oo si gaara looga wada shaqeeyo in laga wada shaqeeyo aqoonisi wadaarsi maamulada jira iyo hay-adaha institutionada jira wasaaradaha shaqooyinka qabtaan ee khibradaha wanaagsan in laiswadaarsado sidoo kale in la dardargeliyo heshiisyadii dhammaan hadda ka hor jiray dowladda federaalka etoobiya iyo jamhuuriyadda somalilan ay kala saxeixdeen maxaa ka qabsoomay marka maxaa laisku afgaran waayey maxaa laisku afkartay shantaa qodob runtii wax laisku afgaran waayo ma jiraan dad walaalaha ehela oo barasho iyo xidhiir guud in lasoo celiyo sidoo kalena saddex guddi oo muhiima ayaa la aasaaso oo laisla afgartay waa guddiga kow nabadgelyaha guddiga ganacsiga iyo guddiga isku socodka labada bulshood ka war haynaysa iyo baalgelin wadajira in lagu sameeyo goobaha soodinta si horumarka looga wada faa'iidaysto marka wax isfaandarin ma jiran isfaan fiican baa lagu soo gebagabeeyey kulankaas ka dhacay magaalada wajaale arrintan ma arrin federaalku xagga dambe ka riixayay bay ahayd oo labadiinuba maaragtay arrintaasi ma arrin farta lagu fiiqa bay ahayd mise labada madaxweyne iyo labada xukuumadood iyagunba iskooda arrintan u damcay horta siaad ogsoon tahay waa dowladda deegaanka soomaalidu waa dowlad deegaaneed madax banaan oo ka mid ah sagaalka dowlad deegaaneed ee ka jira jamhuuriyadda federaalka etoobiya xiriirka aan yeelanayno wadamada dariska nahayo wada shaqaynta aan yeelanaynana isaga oon aanaan ka baxaynin xandaafkii guud ee wasaaradda arrimaha dibadda u yaalay inaan ka shaqayno waa mid deegaanku uu u leeyahay waajibaad saaranna ay tahay shaqadu deegaanku qabanayana waa shaqo federaalku qabteen maaha marka wax gacanta naloogu fiiqe waxaan iskaya u garanay oo jamhuuriyadda aan dariska nahan walaalaha nahay iyo wada shaqaynta naga dhexaysiiyo amniga guud iyo horumarkuba mid naga dhexeeya maadaamuu yahay inaan ka wada shaqayno waa mid madaxweyneyaasha iskood uga soo burqantay dhawaan waxaa jira in addis ababa iyo muqdisho ay isku soo dhowaadeen taasna aad moodaysay inay maaragtay jamhuuriyadda niska isugu macaawday ay xayndaab yaroo kale ay iyaduna sii gelinayso ama calaaqaadkii addis ababa sidii hore uuna awsi ahayn marka maxaa isbedelay maalmahan waxaad moodaa inuu wax badan isfuro oo waa kii safiir loo magacaabay hargeysa sidoo kalena abaagadyowgii baa tegey marka ma waxbaa isbarbar socdaa wax isbarbar socda maya waa wax isku meel u socdaa arrinta ka socda ee in la fahmo loo baahan yahay waxa weeyaan in geeskan africa uu mid noqdo horumar mida nabadgelyo mida dal mida xurna in la noqdo ayaa loo socdaa marka arrintu way ka weyn tahay xayndaab soqe iyo cid gaar isku magacaawday iyo cid gaar loo magacaabaye guud ahaanba in geeskan africa mandaqad nabadeed uu noqdo mandaqad horumarineed uu noqdo iskaashi walaaltinimo in laga abuuro weeyaan dadaalka la wado ee hadda laga shaqaynayahay marka arrintaasi ma saameynaysa dowladda federaalka etoobiya boolisiga uga yaala jamhuuriyadda soomaaliya wax saameynaya ama saameyn kula maaha ganacsigu xagga jamhuuriyadda niskeed isuu magacaabay somalilan waxaa ka iman kara maaragtay bad baa ay leedahay waxyaaba badan baa ka iman kara idinku maxaa laga yaabaa inaad xaggooda aad u dhoofisaan haddaan ka ganacsi ahaan soo qaadno wax badan baan u dhoofinaynaa oo xoolaha nool ee ilaa iyo carabaha la geeyo horta xoolaha ugu nool deegaanka geeska africa meeshuu kaga nool yahay waa deegaanka soomaalida etoobiya waxaan u dhoofinaynaa oo kale wax soo saarka beeraha iyuu deegaankana hodan ku yahay waxyaaba badan oo haddaba ka baxa oo khudaartu ka mid tahay oo la geeyo wadankan dariska nahay ayaa jirta magaal qaran meel la oo degmada horooriis hoos timaada ay jiray dadka aad loogu dhiibi jiray gaar ahaan dadka xaggaas ka yimaada hargeysa iyo xagga somalilan marka tiina waa la fududeeyey oo waa la qaaday oo hadda wax dhibi kama jiraan say dad badan ay sheegeen laakiin dhanka somalilan meel kala baydh la yidhaahda ayaa jirta oo dadka sidii magaalo qaran loogu dhibi jiray si ku dhow loogu dhibo marka arrintaas hoos mislo fiirseen horta isku socodka bulshadu waa dad oo ehelo iskumida waa guulad iyo walaalkii waxa labada daamood ku kala nooli taas marka ma dhacaysa mar dambe in qaladkii shalay la galay in dad la dhibo keliya haddii la jeergeeraynayana wixii amniga nabadgelyada dhib ku noqonaya in lagu jeergareeyo ayaa ahayd ujeedada guud ee loogu talagalay wixii laakiin ka khaldamay iyadoo la saxayo waxaan filayaa dee saan annaguma qaladkaas hadda ka hor jiray u saxnay si lamidana iyago kalaben sidoo kale iyadana loo sixi doono ayaan qabaa guud ahaan waxaan ku dhihi xaaladda labada madaxweyne ay ka wada hadleen waa mid jawi fiican oo isku soo dhaweyn oo walaaltinimo ehelniba ka muuqatay marka walaalo kala maqnaa iswaraysanayaan ahayne keliya ma ahayn laba dowladood wada hadlaya taana xisaabta ku darso
kaasi wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta dowlad deegaanka soomaalida guuleed oo cali kaahin wuxuu u weramayey wariyaha b b c da jijig cabdinaasir sheekh maxamed xikam halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee b b c da